الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee dulxij sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo ku dhawaaqda inay dhulka soo dhigtay laba ka mid a diyaaradaha dagaalka yahuudda iyo masiirka duuliyaashii la socday diyaaradahaas oo mugdi hareeyey maxaa ka soo kordha dagaalka labada dhinac ka dhex qarxay ee laysku dhaafsanayo duqaymaha sawaariikhda iyo diyaaradaha wararkii ugu dembeeyey ayaan soo gudbin doonnaa mid ka mid a dowladaha ku qalabaysan hubka niyugleerka oo ku dhawaaqday inay isbarbartaagayso iiraan faafareebka ayaad ku dhegaysa doontaan maxaynu kala soconaa laba kaclaynta damaca guracan ee etoobiya ay ku rabto inay ku xayuubsato qayba ka mid ah xeebaha soomaaliya muxuuse daaran yahay socdaal waabdiraxmaan cirro uu sheegay in dhowaan uu ku tegi doono etoobiya warbixin ku aadan ayaad faafareebka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah maktabka dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin oo xamlo ballaaran oo dacwi ah kaga dhawaaqay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose kelimaadkii laga jeediyey ku dhawaaqista xamaladaasi ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan abwaanada islaamiga soomaaliyeed oo isdultaag ku sameeyey isdaarkii dhowaan alkataa'ib ee ka soo saartay dagaalkii taariikhiga ahaa ee aadan yabaal faafareebka ayaad ku dhegaysa doontaan kama marna barnaamijkeenna caawa kataa'ib akhbaariyaha oo caawa baahiyey muuqaalka sida loogu ciiday wilaayaadka islaamiga ciiduladxa sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa caawa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan kala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaaad si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
انشر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqda inay dhulka soo dhigtay laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka yahuudda iyadoona masiirka dowlayaashii la socday diyaaradahaasuu mugdi sii hareeyey maxaa ka soo kordha dagaalka labada dhinac ka dhex qarxay ee laysku dhaafsanayo duqeymaha sawaariikhda iyo diyaaradaha wararkii u dembeeyey waa kan walaalkeen faysal mahad soomaali aye faysal bismillaahi araxmaan araxiim waad maasan tahay walaalka sida dhegaystayaasheennu ay ka warqabaan ee saacadba saacadda ka dambaysa waxaa isa soo taraya akhbaarta iyo wararka la xidhiidha dagaallada xooggan ee u dhexeeya dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka yahuudda ee xoogga lagu deegaameeyey dhulka barakaysan ee filistiin wararkii ugu dambeeyey haddii aan eegno waxay tilmaamayaan in diyaaraddii saddexaad oo nooca f soddon iyo shan oo yuhuuddu ay leedahay lagu soo riday gudaha iiraan laba duuliye oo yuhuud ahna nolosha lagu qabtay bayaan ka soo baxay militariga ee iiraan ayaa lagu sheegay in duuliyaha la qabtay kadib markii uu ka booday diyaaradda isagoo dul marayey galbeedka iiraan waana diyaaraddii saddexaad oo yuhuudda laga soo riday tan iyo markii uu bilowday duulaankeedii ay ku qaaday maalintii jimcaha ahayd ee gudaha dalkaasi dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yuhuudda ayaa qarxay kadib markii nidaamka sahyuuniyadda ah uu weerar uu ku dilay ku dhowaad ee boqol qof oo isugu jira dad rayidaa saraakiil ciidan iyo seynisyahano ku takhasusay nukleerka uu ku qaaday dhismayaal kala duwan oo ku yaala magaalada tahraan islamarkaasna nidaamkaasi ee yuhuudda uu bartilmaamaysa xarumaha niyukleerka iiraan iyo saldhigyo militari oo ku yaala meelo badan oo ka mid ah iiraan iiraan ayaa si ay u argudato ee, yuhuudda waxa ay weeraro gantaalla ah habeennimadii xalay ku qaaday deegaanada ay gumaysiga ku haystaan yuhuudda oo ay ka mid tahay magaalada weyn ee talaabiib weeraradaas oo geystay khasaare aad u badan subaxnimadii hore oo maanta oo sabti ahayd ayaa lagu soo toosay ee muuqaalada burburka kadib mawjado gantaalla ah oo ka yimid dhanka iiraan ay ku hoobteen magaalada talaabiib iyo deegaano badan oo magaalada ku hareeraysan waxaa la arkayay sawirada qiiq madow oo si xooggan uga kacaya dabaqyada dhaadheer ee baabuur fara badan oo gubanaysa iyo waddooyinka oo ay ka buuxaan ee haraadiga waxyaabihii dabaqyadaasi ka soo dumay iyo waddooyinka qaarkood oo jeexjeexmay waxaa sidoo kaleeto ee muuqaalada qaar lagu arkayey tiro dhaawacyo ah iyo gaadiidka ee gurmadka degdega ah ee ambalasta loo yaqaano ee ay wateen ee yahuudda sahyuuniyadda xaafad lagu magacaabo ramatgan sagaal dhismo oo ka mid ah ayaa si buuxda u dumay halka dhismo kale oo ka kooban ilaa soddon iyo laba dabaq kuna yaala bartamaha magaalada talaabiib oo si daran u burburay tani waxay keentay in boqolaal qof laga daadgurayo guryahooda kuwaasoo noqday hoyla'aan kooxaha gurmadkuna waxay buux dhaafinayeen waddooyinka iyagoo u muuqda inay u gurmanayaan sidii dad dhulgariir uu ku dhacay oo kale inta la ogyahay yahuudda waxay xaqiijiyeen in weeraradaasi ay ku dhinteen ilaa saddex ruux oo yuhuud ah halka ay ku dhaawacmeen boqol toddobaatan iyo laba kale walow ee dadka qaar ay sheegayaan in dhimashada iyo dhaawacu uu intaas ka badan yahay ee saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen dadka dhaawacyada qaba in xaaladooda qaarkood aad looga dayrinayo weerarkan duqaymaha ah oo ilaalada kacaanka iiraan ay ugu magacdareen howlgalka ballanqaadka runta ah ayaa sida ay sheegtay tahraan wuxuu ahaa argudasho ka dhan ah dilalka ay yuhuudda u geysatay hogaamiyaasha iyo saynisyahanadii iiraan ee qaybta ka ahaa barnaamijkooda hubka niyukuleerka dagaaladan culus ee u dhexeeya yuhuudda iyo sidoo kale shiicada iiraan ayaan sida hore u soo sheegnay saacadba saacadda ka dambaysa warar cusub ay ka soo kordhayaan waxaa sidoo kale jira in qaar ka mida dowladaha reer galbeedka ay hiil iyo hooba durbadiiba la soo garab istaageen maamulka yuhuudda wakaaladda ee lagu magacaabo e b ayaa soo xiganaysa mas-uuliyiin Maraykana oo sheegay in nidaamyadooda difaaca hawada Maraykanka iyo markab dagaal oo ah kuwa quusa ay ka caawiyeen Yahuudda inay soo ridaan gantaalo oo Iiraan ay soo tuurtay jimcihii si ay ugu argudato ee weeraradii Yahuudda ay ku qaadeen xarumaha nukleerka Iiraan iyo hogaamiyaashii sarsare ee militariga ahaa ee weeraradaasi lagu dilay Maraykanka waxa uu bariga dhexe ku leeyahay nidaamyo difaac oo gantaal sida Patriot iyo THAAD kuwaas oo awood u leh inay qabtaan gantaalada balastikada ah iiraan ayaa dhowr jeer oo isdabajoog ah ee gantaalo ku tuurtay si ay uga falceliso weerarkii yahuudda ee dhinaca kale markaan eegno ee deegaanada yahuudda xoogga lagu dejiyey ee dhulka filistiin maxaa ka soconaya ee sida uu daabacay wargeyska macaariif ee yahuuddu ay leedahay maanta oo sabti ahayd waxa uu sheegay in hay-adaha ammaanka ee yahuudda ay amreen in si buuxda loo raro dhammaan diyaaradaha rakaabka ee ay leeyihiin shirkadaha duulimaadyada ee yahuudda loona qaado garoomo dibadda ah iyadoo laga cabsi qabo weeraro ee gantaalla ah oo ay suuragal tahay inay kaga yimaadaan ee dhanka iiraan sida wargeysku daabacay waxaa la raray dhammaan diyaaradihii afarta shirkadood ee waaweyn ee deegaanadaasi ka howlgasha iyagoo loo wareejiyey goobo kala duwan oo ku yaala ee sida jasiiradda qubrus ee waddanka griiga iyo qaybo ka mida maraykanka waxaana lagu fuliyey ayaa la yidhi howlgal la sheegay inuu ahaa sir oo degdeg ah kaasoo la sameeyey habeennimadii khamiistii lasoo dhaafay waa ka hor inta aysan weerarkan yuhuudda aysan ku qaadin dalka iiraan ugu dambayntiina ee wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ninka lagu magacaabo cabbaas ciraaqji ayaa sheegay inaysan sii jirin sababo lagu sii wado wadahadallada nukleerka ee iiraan ay la leedahay maraykanka iyadoo ay socdaan weeraro joogto ah oo yuhuudda ay ku hayso gudaha dalkooda isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku tilmaamay wadahadallada washington mid aan qiil lahayn maadaama ay socdaan falal waxa ugu yeeray bahalnimo oo ay yuhuuddu geysanayso dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ninka lagu magacaabo ismaaciil ayaa isaguna yidhi wadahadalka maraykanka ee la xidhiira barnaamijka nukleerka tahraan wuxuu noqday mid macno beelay isagoo ku eedeeyey maraykanka inuu taageerayo weerarada yuhuudda iyadoo xaaladda bariga dhexe laga cabsi qabo in dagaalladu ay si weyn u sii fidaan oo meelo hor leh uu gaaro ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iiraan waxa uu sheegay in tahraan ay si dhaba uga fiirsanayso xiritaanka marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee hormus taasoo ku soo beegmaysa iyadoo uu socdo dagaalka ugu xooggan ee u dhexeeya iiraan iyo yuhuudda wakaaladda wararka u faafisa iiraan ayaa soo xigatay ismaaciil kowthari oo ah xubin ka tirsan guddiga ammaanka ee baarlamaanka isagoo sheegay in iiraan si dhaba u tixgelinayso xiritaanka marinbiyoodka hormus kaas oo ku yaalla inta u dhexaysa cumaan iyo iiraan islamarkaana loo aqoonsan yahay inuu yahay albaabka ugu muhiimsan ee dhoofinta shidaalka dunida marinbiyoodkan hormus waa dariiq ciriiri ah oo mara ee gacanka wuxuuna yahay iridka uu shidaalka uga baxo gobolka waxaana sidoo kale loo yaqaanaa xudunta nolosha ee dunida warshadaysan laba meelood meel shidaalka caalamku isticmaalo ayaana ka gudbaa maranbiyoodkan insha allahu tacaala wixii akhbaar ah ee ka soo kordha weeraradan iyo sidoo kale dagaaladan ee u dhexeeya iiraan iyo yahuudda waan soo tebin doonnaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo maxaynu kala soconaa laba kaclaynta damaca guracan ee etoobiya ay ku rabto inay ku xayuubsato qeyba ka mid ah xeebaha soomaaliya muxuuse daaran yahay socdaal uu abdiraxmaan ciro sheegay inuu dhowaan ku tegi doono dalka etoobiya warbixin ku aadan waa kan walaalkan nuur cali warsame abusheyba isbuucyadan u dambeeyey waxaa si weyn isu soo tarayey dhawaaqyada ka soo yeeraya dhinaca dowladda xabashada etoobiya ee muujinaya sida ay dardarta xooggan u gelisay islamarkaana isugu diyaarinayso hirgelinta damaceeda gurcan ee ay ku rabto inay ku xayuubsato xeebaha dalka soomaaliya bilowgii sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afar labaatankii waxaa heshiis xaaraan ah oo lagu sheegay is-afgarada kala saxiixday madaxii hore ee maamulka ridada somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda salibiyadda etoobiya abiy axmed kaas oo etoobiya u ogolaanaya qaadashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya kooxda riddada soomaaliya oo heshiiskaasi ka carootay maadaama aan laga qaybgelin ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sidii ay qayb uga noqon lahayd waxaana ugu dambeyntii xasan gurgurta iyo abiy axmed ay si wadajira qaranka ugu duugeen labaiyo tobankii disembar labada kun afar labaatankii heshiis lagu meelmarinayo isla heshiiskii hore oo ay wadagaleen somalilan iyo etoobiya wixii intaa ka dambeeyey etoobiya waxay ka dhowr sugaysay kala guurkii siyaasadeed iyo maamul ee dabayaaqada labada kun afar labaatankii ka jiray dhinaca maamulka somalilan si ay ula jaanqaado hoggaanka ku guulaysta tartanka doorashada uu ku soo baxay murtadka haatan la wareegay talada maamulkaasi ee lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro inkastoo ciro iyo xisbigiisuba intii ay mucaaradka ahaayeen aanay go'aan cad ka qaadan heshiiska etoobiya haddana islamarkii ay talada la wareegeen waxaa caddaatay inay ogol yihiin meelmarintaasna ay si weyn u danaynayaan iyadoo dhowaan uu madaxa maamulka ashaaldirarka somalilan shaaciyey inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ku tegi doono dalka etoobiya hon observer oo ah warbaahin maxalli ah diiraddana saarta wararka geeska kuna baxda luuqadda qalaada ingilishka ayaa sheegtay in ilo ku dhow dhinaca madaxtooyada somalilan ay u xaqiijiyeen in booqashada ciro uu damacsan yahay inuu ku tago etoobiya ay daaran tahay sidii loo sii ambaqaadi lahaa mawgii ay wadagaleen abiy axmed iyo muuse biixi tallaabadaasoo udubdhexaad u ah ayuu yidhi wargeysku dadaalada uu ciro bilaabay tan iyo intii uu xilka qabtay muddo ka yar siddeed bilood oo uu cabdiraxmaan ciro uu hayay hoggaanka maamulkaasi waxaa jiray wufuud kala duwan oo ay isweydaarsadeen labada dhinac ee somalilan iyo etoobiya kuwaas oo tiraba dhowr jeer shirar foolka fool ah ay ku kala yeesheen magaalooyinka adis ababa iyo hargeysa inkastoo ujeedka dhabta ah ee kulanadaasi aan si cad bulshada loogu bandhigin haddana wasiirka wasaaradda ganacsiga somalilan murtadka lagu magacaabo cabdiraxmaan xasan nuur oo ku dhowaad laba isbuuc ka hor safar ku tagay cadis ababa ayaa ka sheegay in mas-uuliyiinta etoobiya ay ka wada hadleen arrimaha ganacsiga iyo dalxiiska safarkii labaad ee aan tegey waxaa dalka etoobiya iyagana aan kala soo hadlaynay arrimaha ganacsiga iyo dalxiiska labadaba sidii aynu isu weydaarsan lahayn aynu isu dhexgeli lahayn dadku maarata runtii fursadaha labada dhinacba yaalaba iyo ganacsiga sidii loo furay lahaa ganacsiga xuduudaha isaga tallaabaya waxaa sidoo kale aan tegey wasaaradda ganacsiga iyo isku xidhka gobollada ee dowladda federaalka etoobiya oo runtii iyagana aan booqasho rasmi ku tegey oo aanu kulanay wasiirka runtii aanu ka wada hadalayna sidii aanu isaga kaashan lahayn ganacsiga labada dalka dhexeeya waxaan soo soo qaadanay runtii inaanu samayno guddi farsamo oo labada dhinac oo mar walba isu yimaada oo maarata ka shaqeeya sidii caqabadaha ganacsiga meesha looga saari lahaa annaguna maarata heer wasiir aanu insha allah kulanno markaan muddo joognaba oo annagoo ka duulayna waxyaabaha inoo soo gudbiyaan maarata guddidaa fursa inoo soo gudbiyaan marka runtii safaradaasi maxsuulkoodu arrimahaas u ahaa runtii midhadhal bay ahaayeen waananu sii wadi doonaa insha allah taala Tejome Shunde Hamito oo ah safiirka Itoobiya u fadhiya Hargeysa ayaa isna dhowaan qasriga madaxtooyada Soomaaliland of kulan folkafolah kula yeeshay madaxa maamulkaasi murtad Cabdiraxmaan Ciro oo uu weheliyo wasiirkiisa khaarijiga Cabdiraxmaan Daahir Aadan kaasoo la sheegay in looga hadlay xoojinta iskaashiga labageesoodka ah iyo sidii si wadajira looga shaqayn lahaa isu socodka bulshada wadahadalkaasi oo si guud loo tilmaamay inuu ku soo idlaaday is-afgarad ayaa yimid maalin uun kadib safar uu wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka yuhuudda ku tagay adisababa lana shiray ra-iisul wasaare abiy axmed iyo dhigiisa etoobiya wasiirka arrimaha dibadda sahiyuuniyadda ayaa sheegay in etoobiya ay tahay saaxiib muhiim ah oo yuhuuddu ay leedahay islamarkaana ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan xaqiijinta riyada iyo himilooyinka etoobiya maadaama ayuu yidhi guusha etoobiya ay tahay guusha yuhuudda sidoo kale wafdi uu hogaaminayo cabdiraxmaan ciro oo dhowaan socdaal ku tagay dalka jabuuti ayaa kulano la qaatay diblomaasiyiinta safaaradda etoobiya ee dalka jabuuti waxaana ilawareedyo aanu helnay ay sheegayaan in kulankan uu si gaar ah u dhex maray ciro iyo safiir ku-xigeenka etoobiya oo u fadhiya jabuuti lagu gorfeeyey arrimo ay ka mid yihiin amniga badcas iyo marinada ganacsiga safiir ku-xigeenka etoobiya u fadhiya jabuuti gaalka lagu magacaabo kebebe abera oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay xoojinayaan xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya somalilan iyo etoobiya gaar ahaan iskaashiga amniga iyo ganacsiga si looga hortago ayuu yidhi wax kastaoo halis ku ah labada dhinac sida muuqata hadallo u muuqda kuwo afgabaadsi ah oo dulucdooda ku aroorayso iskaashiga ganacsiga ayaa u badan ereyada ka soo yeeraya mas-uuliyiinta labada dhinac ee hogaaminaysay kulankaasi ka kala dhacay magaalooyinka adisababa iyo hargeysa ilaa iyo jabuuti waxaase isweydiin mudan waxay tahay sababta foodsaarada looga dhigtay ereyga ganacsiga kaasoo ugu mugweynaa ereyada ka soo burqanayay bishimaha kufaartaasi arrintan waxaa daha ka rogay safiirka maraykanka u fadhiya etoobiya gaalka lagu magacaabo evin mazing kaasoo dhowr cisho ka hor shaaciyey in dowladda maraykanku ay taageersan tahay islamarkaana ay ka go'an tahay inay ka caawiso etoobiya sidii ay ugu guulaysan lahayd helitaanka marinbadeed iyadoo la adeegsanayo ayuu yidhi waddooyin ganacsi iyo weliba kuwa diblomaasiyadeed waxaana hadalladiisii ka mid ahaa etoobiya oo leh dhaqaale si degdeg ah u koraya iyo qorshayaal horumarineed oo waaweyn waxay u baahan tahay marinbadeed si ay u xaqiijiso himilooyinkeeda isagoo maraykankuna uu muhiimad gaar ah siinayo taageerada xaqa ay etoobiya u leedahay inay hesho marinbadeed iyadoo u maraysa waddooyinka ganacsiga geesta kale waxaa boqolkiiba sagaashan la dhammaystiray mashruuca dhismaha xarunta cusub ee taliska ciidamada badda ee ay samaysatay dowladda xabashada etoobiya iyagoo mas-uuliyiinta xabashidu ay sheegeen in ciidanka badda ay samaysteen uu muhiim u yahay ilaalinta marinada ganacsiga iyo xidhiirka badda ee mustaqbalka sidoo kale horaantii sanadkan etoobiya waxay saxiixday heshiis iskaashi ciidan oo dhanka badda ah oo ay la yeelatay dowladda ruushka taasoo qayb ka ah ayaa la yidhi horumarinta iyo tababarka ciidanka badda iyadoo saraakiil sare oo ka tirsan militariga ay dhowaan booqasho rasmi ah ku tageen magaalo madaxda ruushka ee moscow abiy axmed ayaa waraysi uu maalmo ka hor siiyey telefishinka a b c ee ku hadla afka dowladda xabashada etoobiya waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay badla-aanta etoobiya taasoo caqabad ku ah ayuu yidhi horumarka dhaqaalaha dalka iyo weliba saadka isagoo arrintaasi ku sifeeyey dulmi iyo cadaaladdarro lagula kacay waxaanu dhowaan soo bandhigay khariidad mala-awaal ah oo uu ku tilmaamayo in xilliyo hore etoobiya ay lahayd badaha berbera iyo zaylac taasoo ah been abuur aan sal iyo raatoona lahayn mar kale ayuu gaalkani carabka ku adkeeyey mowqifka etoobiya ee ah sidii ay ku heli lahayd marinbadeed isagoo hoosta ka xariiqay inay dadaal dheeraad ah ku bixin doonaan raadinta marin u furan badda cas wuxuuna yidhi isagoo arrimahaasi ka hadlaya etoobiya xaq ayay u leedahay inay hesho marinbadeed himiladeeduna waa mid sharci ah cadaaladana ku dhisan maxad etoobiya ah oo qaabilsan cilmibaarista iyo talabixinta islamarkaana hoos taga wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya magaciisana lagu soo gaabiyo ifa ayaa saddex isbuuc ka hor caasimadda adis ababa ku qabtay kulan ballaaran oo ay ka qayb galeen aqoon-yahanka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta dowladda xabashada etoobiya kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii etoobiya ay u xaqiijin lahayd marinbadeed islamarkaana ay uga gudbi lahayd caqabadaha ku gadaaman iyadoo u maraysa iskaashi amni wada shaqayn iyo xiriir dhaqaale oo ay la yeelanayso dalalka gobolka sida uu furitaanka shirka kaga dhawaaqay jafar bedro oo ah agaasimaha macadka ifa oo sidoo kalena carbaabay inuu jiro jawi juquraafiyadeed oo isa soo taraya iyo dariiqooyin mustaqbal oo lagu xaqiijin karo danaha etoobiya burhaanu julac oo ah taliyaha ugu sarreeyay ciidanka xabashada etoobiya ayaa arbacadii lasoo dhaafay guddiga joogtada ah ee xiriirka dibadda ee baarlamaanka etoobiya ka horsheegay inuu socdo dadaal aan kala go' lahayn oo la doonayo in lagu xaqiijo marinka badda ee etoobiya iyadoo diyaarinta ciidanka badda uu yahay ayuu yidhi qorshe ku talagal ah oo qayb libax kaga jira dadaaladaasi juula ayaa ku hanjabay in ay dagaal adag la geli doonaan cid walba oo isku dayda inay hor istaagto damacooda badeed isagoo ka dhawaajiyey in ciidamada ay yihiin kuwo u diyaarsan sidii ay dagaallo adag uga geli lahaayeen dhinaca badda iyo dhinaca beriga labadaba isku soo wada duuba dowladda xabashada etoobiya ayaa weli xusulduub ugu jirta sidii ay u hanan lahayd marinbadeed ay ku xayuubsato xeebaha soomaaliya dadaaladaas oo ay xoojisay tan iyo wixii ka dambeeyey heshiisyadii xaraanta ahaa ee ay la gashay maamulada riddada ee hargeysa iyo muqdisho
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalleynta warbaahintii guud marka mihigaa islaamiga ah aalaab uu xalkan ka soo jeedayay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsantahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan ku bilaabaynaa bartaalka taib ay ku leedahay aaladda telegramka waxaa bartaa fiidnimadii caawa lagu faafiyey muuqaal uu soo saaray kataib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo sida looga ciiday walaayaadka islaamiga ah ciidul adxa kun afar boqol afartan iyo lix hijri muuqaalkani ayaana la daawan karaa in ka badan soddon iyo saddex daqiiqo mareegta faafreeb ayaan markan soo qabanayaa mareegtu warbixino kala duwan ayay maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa faahfaahino laga helayo khasaaraha ciidamada kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada afgooye weerarkaasi waxaa lagu dilay afar askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa shan askari sidoo kale waxaa jira khasaare hantiyadeed oo kufaarta lagu gaarsiiyey weerarkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mid ka mid ah dowladaha ku qalabaysan hubka nukliyeerka oo ku dhawaaqday in ay isbarbar taagayso iiraan dowladda bakistan ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee sheegaa in uu si toos ah u barbar taagan yahay dowladda iiraan wasiirka difaaca bakistan oo saxaafadda warsiiyey ayaa muujiyey garab istaagga tahraan waxaan awood leenahay oo dhan waxaanu la barbar taagannahay iiraan ayuu yidhi wasiirka difaaca ee bakistan dagaalka yuhuudda iyo xulafadeeda ee ka dhanka ah iiraan ayaa laga yaabaa in maalmaha soo socda uu weji kala yeesho bakistan waa dowladda keliya ee ka tirsan caalamka islaamka oo leh hubka nukliyerka ee laga horjoogo iiraan in ay samaysato hubka nukliyerka ayaa horey maraykanka iyo xulafadiisa ugu eedeeyeen ciraaq in ay haysato taasi oo ugu dambeyn ay weerareen horaantii labada kun iyo saddexdii ilaa meesha laga saaray xukuumaddii sadaam marxaladda cusub ee dagaalka bariga dhexe ee wejiyada badan leh ayaa si toos ah u bilaabmay toddobadii oktoobar sanadkii labada kun saddex iyo labaatan xilligaas oo muqaawamadu ay weerar ku qaadeen saldhigyo ay lahaayeen ciidanka yuhuudda islamarkaana ay qafaasheen maxaabiis boqol kor u dhaaftay oo sahayna ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa siciid deni oo musuq maasuq ku eedeeyey kooxda xasan gurgurte murte siciid deni oo ah madaxa maamulka ashadala dirarka ah ee puntland ayaa isaga oo ka hadlayey magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi eedeyn u jeediyey kooxda riddada soomaaliya siciid cabdulaahi deni ayaa tilmaamay in sababta maamulkiisu isaga diiday in uu qaato mashaariicda dhanka kooxda riddada loo soo mariyo ay tahay musuq aada u baahsan oo ka dhex jira xukuumadda riddada waxa uu xusay in mashaariicdaasi ay yihiin kuwo la siyaasadaynayo qaarna ay dhaqaale ka samaynayso kooxda riddada waxa uu si gaar ah carabka ugu dhuftay in lacagaha loogu talagalay mashaariicda lagu kala qaato muqdisho iyo nairobi taasina ay keentay in ay iska diidaan mashaariicda la masuq maasuqay hadalka siciid deni madaxa maamulka shaadala dirarka ah ee puntland ayaa ku soo beegmayaa xilli musuq maasuqa ka dhex jira hay-adaha riddada uu xarkagoosad noqday madaxda riddadana ay ku horeeyaan kuwaasi oo jeebka ku shubtaa lacagaha ay ku xaraashaan dhulalka danta guud waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dhallinyarada qasax dheere oo maamulka degmadaasi ku eedeeyey caburin iyo xadgudub dhallinyaradan oo muuqaal isaga soo duubay gudaha magaalada qansax dheere ee gobolka baay ayaa waxay sheegeen in guddoomiyaha magaaladaasi ugu magacaaban maamulka la baxay koonfur galbeed uu dhibaatooyin kala duwan ku hayo dhallinyarada ku dhaqan degmadaasi waxay sheegeen in jirdil xarig caburin iyo dhibaatooyin kale uu guddoomiyuhu ku hayo dhallinyarada ku dhaqan degmada qansax dheere xubintiina waa inaga intaa caawa bashir
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay xamlo ballaaran oo dacwi ah taas oo ka hirgelaysa degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose xafladan lagu shaacinayay xamlo dacwadeedkan ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo nabadoono xamlada dacwiga ayaa ku wajahan dhulka baadiyaha ee degaan beelaha absame waxaana xafladda goobjoog ahaa waxgaradka iyo ogaasyada beelahaasi aan idinku duwa walaalkeen maahir maxamed oo xafladdaasi ka qayb galay
waad mahadsan tahay walaalka bashiir waxaan ku sugannahay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa halkan uga dhawaaqay xamlo dacawi ah oo ballaaran taasi oo ka dhaqangali doonta wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose xafladda lagu shaacinayay xamlo dacwadeedkan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo marti sharaf kale xamladu waxay si gaar ah uga dhaqangali doontaa dhulka baadiyaha ah ee ay degaan beelaha absame waxaana halkan ku sugan odayaasha waxgaradka iyo salaadiinta beelahaasi kuwaas oo iyagana xamle dacwadeedkan qayb ka ah waxaa dhinacayga taagan salaadiinta beelahaasi aan ku hormaro ugaaska beesha cawliyahan ugaas axmed cumar qorane ugaas soo dhowow halkan kulamo ayaa ka dhacay arrimaha dacwada ayaa laga hadlay ugu dambeyntiina maktabka dacwada xamlo ayuu ku dhawaaqay oo guud ahaan deegaanada ay beeshu degto ay ka dhaqangali doonto kulankaasi iyo natiijada kasoo baxday soo dhowow bismillahi alxamdulilahi uma asalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay bay mahad u sugan tahay mahad aan bilowgii dhammaanlehen rabbi bay u sugan tahay waxaan u mahad celinaynaa xarakatulmujaahidiin meeshani waa xamla lasoo qaaday kana sugnaatay ilaahay xaggiisa ummadana lagu horumarinhayo waxa laisfarahayna waxay tahay kalaamullaahi iyo sunnadii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xamladaas ayada waxayna ku wajahan tahay beesha absame waxaana daadihinaysa oo garab taagan xarakatulmujaahidiin qismiga dacwada xarakatulmujaahidiin waxaanu leyna waan u mahad celinaynaa mar haddii ummaddu maantay waxa anfaco waa diin iyo towxiid qofku hadduusan diin lahayna waxba ma anfaco birtaba haddaan la soofaynin waxba ma anfacdo ummaddu dhaqankeeda iyo nidaamkeeda iyo jiritaankeeda iyo ismaqalkeeda iyo dadnimadeeda waxay ku xiran tahay towxiid waxa laga dhisahayana maanta waa towxiidka nimaan towxiid lahaynna muslin ma ahan xamladu waxaa loo qabtay cidda ayada e waana soo dhoweynay waxaana nahay odayaashii dhaqamka beelaha absame inta ay ka koobnaayeen xamladuna waxay ku wajahan tahay inta beelaha ay degan yihiin beelahaas ayaga meel walbay joogaan xarakadu waxay usoo doortay ummaddu maanta dadkan duurka ku jiro iyo midka magaalo jooga in towxiidka laga dhiso annagana waa garab taagannahay ilaahina waxaan leenahay ha inoo xifdiyo madaxdeenna iyo umaradeennaba allah ha inoo xifdiyo waa hor soconnaa lis iyo loog hiil iyo hole waa la garab taagannahay maxaa yeelay waa waxa aan ku dhisannahay ummaddu waxay maanta ku dhisan tahay maanta ma bilaaban nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo nool bu arrinka kudayash wanaagsan iyo sunnadii nabi maxamed baanu haynaa ummadduna dacwaan ugu yeerinaa biidni illaahi alkariim ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay inoo fududeeyo noona dardargeliyo ummadda kaletana kudayasho wanaagsan ay noo samayso maanta muslimiintuna waxaa maanta aan ku horumarnay dhiiggeenna aan u horeyno maanta maxaan gaala kaga adkaana waa towxiidka iyo maxaan ku dhihi karaa xukunka aan qaadanay ninkaan towxiid lahayn xugun ma qaato insha allahu waxaan ku rajaweynahay inay noo suurta gasho dadkaanana dacwo aan ka gudanno xarakadii oo nala garab taagan oo na daadihinayso afar afar labaatan sac kolna hor naga maray kolna gadaal naga istaagan oo naf iyo maal iyo magac iyo magsab iyo maxay towxiid ba nagu bixinayso ayaduna waan u mahad celinaynaa ilaahayna waxaan leenahay ha noo raajiyo insha allahuna meesha aan hadafka aan saaranahayna waa towxiid iyo gaalasaan kaga adkaan lahayn insha allahuna kaasaa noo hergeli caruurteenna iyo gabdhaheenna iyo hooyooyinkeenna iyo aabbayaasheen iyo annaga oo maanta hoggaan ana wax noo kala harsanno jiro waa isku duubannahay xarakaduna waa noo soo doortay annaguna waa qaadannay muddo saddex bilood ay socoteen saddexdaa bilood waa ku sugnaanaynaa meesha meesha ayada hortooda listooda loogooda baa hor soconaynaa insha allahu midka aan aqoonina waa barinaa kii kaleetana haddee takiid bay u noqonaysaayo waa hor socnaa biidn illahi alkariim waxaa jiidada ka soo bixin doono dad tawxiid kaa qaatay awalba dadka muslim baa kii jahli qaban jahliga laga saaray kii kaletana la ableed gareeyey wanaag baa kasoo bixi doono ismaqal baa kasoo bixi doono isku duubnaan iyo tawxiidkaa si loo ilaalsan lahaa ayaa kasoo baxay nin hadduu tawxiidkiisa ilaalsadana waa badbaadi badbaadaa kasoo bixi doonta qurux badan insha allah waxaan ugu baaqayaa inay soo dhowaadaan u dhaganuglaadaan ee yimaadaan ayagay anfacaysaa annagana ilaahay baa noogu dambi dhaafi inay qaataan una soo cararaan aynan ka cararin inta ku jirto gaalada iyo waxaa ku jirta ee da'yartahe la marin habaabiyene inay ka soo baxaan tawxiidkan maanta hooyadood iyo aabahood iyo walaalahood loo akrinaya inay ka qayb qaybtaan baaqaasan faraa biidni illahi alkariim waa mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa ogaaska beesha cawliyahan ogaas axmed markan waxaan siinayaa ogaaska beesha bartire ogaas aadan maxamed oo ku magac dheer ugaas buuti ugaas soo dhowow ugu horeyn maxaa halkan ka dhacay bismi illah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ani magacayga waa ugaas aadan maxamed axmed oo ku magac dheer aadan buuti waxaa ka dhacay kulan diimeed iyo dowrooyin oo ilaahay diintiisa muxuu ahay laiskugu sheegay intaasaa ka dhacday annagana haddii waan soo dhoweynay oo qoladii culammadaa noo imaaday waxaa ka imaaday maktabka dhexa culamo ka socoto iyo dad ducaad aha noo imaaday waan soo dhowaneynay haddana ducaadii inaan xambaarno oo goobihii loogu talagalay aan geyno jubbada hoose iyo jubbada dhexe inta ree absamo ay degan yihiin oo dhan dhammaan aan gaarsiino aniga waxaan ka socdaa beesha jidwaa qabsamo gaar ahaan beesha bartire in aan deegaankaas ree jidwaaq ay degan yihiin aan ducaadaas gaarsiino oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe intaba intaasaan u socnay socodka annaga u ahaa dadkii imaaday oo culammada ahaa oo maktabka dhexa ka socday waan soo dhoweynay siday tahay inaan ula shaqayno ilaahay idimkii goobihii loogu talagalay in aan gaarsina dadka reemiiga ah dadkaasaa dacwo u baahan dadka o dhan waa u baahan yihiin nin diin ka dhergi ma laha laakiin khaasatan dadka reemiiga ee xoolo dhaqatada ah ee geela iyo looda iyo ariga dhaqaalaysta dadkaasaan rabnaa in aan dacwada gaarsiin hadduu alla idmo waa gartay ugaasbuuti dadka miyiga ku dhaqan baahi intee leeg ay u qabaan dacwada zaa'id baahi diimeed oo aad aha haysa wax badan ay u baahan yihiin marka hadda ka horena waa la gaarsiiyey haddana markii labaad waa waagarta haddaa tihiin beelaha absamo maxay idinkaga dhigan tahay xamladan uu ku dhawaaqay maktabka dacwada ee mujaahidiinta aad iyo aad iyo aad baa inoo anfici waana soo dhoweynaynaa dadkii soo qalqaaliyey ee juhdigan ku bixiyey ee wakhtigan roobka dhiiriga ee danahooda soo seegay waan u ducaynaynaa ilaahay ajar iyo xasanaadka ka siiyo miisaankooda aqran allah ugu daro khaasatan gadaacadda andaluus waa soo dhoweynaynaa dhammaan laamaheeda oo dhan waa soo dhoweynaynaa kheyr allah ha siiyo ayagoo hadda duurka iyo baadiyaha nala joogo oo ku dhabar adeegahaya ayagaasna waan u ducaynaynaa waana soo dhoweynaynaa dadka loo socdana haddee hadda ubag kuma aho oo waa laba dhalkeedii mar horaa loo tagay waa tii labaad waana soo dhoweynaya waana jecelyihiin ee ifafaalo fiicanaa muuqato dadkii reemiiga ahaa awal hadda dacwada waxay ka socotay magaalooyinka masaajidadii hadda kutubaa lagu akhriyaa culamaa fadhido oo haddee meel walba magaalo ee jubbada hoose jubbada dhexe inta muslimiinta iyo mujaahidiinta ay maamulaan dacwada waa taalaahoo wacdiga waa socdaahoo kheyrka iyo wanaagga masaajidadaa laga sheegaa laakiin dadka reemiiga ee waa ku yaraa in ayagoo safar ay magaalo imaadaan ma ogi si kale kuma helayn hadda marka horena waa u soo dhoweeyeen haddana baahideeda waa haysaa waana soo dhoweynayen waa hagaag markan waxaan siinayaa wakiilka suldaanka beesha abasguul ee ka mid ah beelaha jidwaaq absame nabdoon shucayb soo dhowow waxaad wakiil ka tahay suldaanka beesha abasguul halkan maxaa ka dhacay kulamada halkan ka dhacay iyo xamlada uu ku dhawaaqay maktabka dacwada ee mujaahidiinta bismilah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu alay waslm anigoo ah nabadoon shucayb cabdulla goore wakiilna ka ogaaska beesha abasguul walaal haddii su-aasha i weydiisay haddaan gudagalo waa maxaan u aragnaa arrin aan u baahneen oo aan sugaynay aanan ka sugaynay xarakata shabaab mujaahidiin beesha iyo muxuu ahaa deegaanka absamoba baahi waxaa ka jirtaa baahi diimeed marka wakhtiga ay ku aadaneedna waa way keeneen insha allahu marka aad iyo aadan usoo dhaweynayna insha allah waxaan ugu baaqayaa inay ka wada faa'iidaystaan muxuu ahaa de macalimiintii iyo kitaabihii iyo wixii o dhanba waa lasoo nadaamiyey marka inay ka faa'iidaystaan annagana aan garab u noqono aniga khaasatan aniga maxaan rabaa insha allahu tacaala inta min bilow ilaa dhammaad inaan inaan garab taagnaado nin alla ninkii macnaha oo beesha ahoo joogo deegaankana nin aan ugu tagno insha allahu inaan ka faa'iidaystaan aad iyo aad aan rajaynaya insha allah waxaan filanaynaa oo kusoo dhamaya guul iyo barasho wanaagsan oo wax waxaa la baraayo oo loo wado dadka waa diin waa diintoodii diintan martay kama aha dadka inay bartaan oo ay laga faa'iidaysto oo muxuu ahaa wixii alla wixii loo keeno oo diin ay ay qaataan oo ayna xambaaraan oo ku- ayna ku dhaqmaan insha allah intaasaan aan ka filaya insha allah jazaak allahu khayran aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wakiilka suldaanka beesha abasguul dhanka kale bashiir een, halkan waxaa kelimad ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimada mujaahidiinta بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن walaalaha muslimiinta ah dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmat ullaahi wabarakaatu allahu subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa horta wuxuu ku odhanayaa waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixaa yaa ka wanaagsan oo ka hadal wanaagsan qof ilaahay dadka ugu yeedhay oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhay oo sunnada rasuulka dadka ugu yeedhay oo haddana isagu laftiis ku camalfalaya oo camal saalixa samaynaya qofka ayaa ka wanaagsan dadkaas yaa ka wanaagsan cidna kama wanaagsana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray janno iyo naar dadka uu jannada u abuuray oo xuurulcaynta u abuuray waa kuwa inta ay iimaan la yimaadeen haddana camal saalixa la yimaadeen oo ay ku camalfaleen diintii ay barteen haddana dadkii ugu yeedheen walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa bayinaadka wuxuu ku leeyahay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ilaahay wuxuu leeyahay jidka rabbi dadka ugu yeer markaad ku camal fasho oo aadna barato dadka u sheeg ogoowey ha isdhihin cilmi ma ogid ha isdhihin waxaa yeeshaa qof hadda khaldan war ilaahay ka cabsa haddaad tidhahdo waa dacwo haddaad tidhaahdid wargaalaha raacin dacwadii weeye wax kasta oo khayra ha yaraysan rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasallam axadkiin ama qof kastoo in ka mid a ha ku dadaalo inuu cadaabka ilaahay ka fakado xataa iska dhaafe timir jabkeedba ha noqote marka walaalayaal een, runtii waan ku farxay markii beeshaan oo la yidhi waxay maanta u fadhidaa beesha absame inay addacwa ilallah ilaahi weynaa waaxidkaa dadka loogu yeeraya waxa weeye waa darajo sare waa darajo ilaahay qofku inuu gaadhsiiyo mooyaane cid gaari kartaa aysan jirin weeye walaalayaal darajadaa iyada ah ku dhaga waman yactasim billaah faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim baa ilaah yidhi qofkii allaha qabsada oo kitaabkiisa qabsada oo xadhiggiisa qabsada oo sunnada rasuulkiisa qabsada qofka isaga waxaa lagu hanuuniyey jidka toosan baa lagu hanuuniyey jidka toosan baa insha allah laydinku hanuuninayaa horena ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khayr iyo adduunyo waa idin siiyey haddaad tanna ku darsataan aakhiruu idinkugu darayaa tan adduunkana waa laydiin barakaynayaa oo ilaahay waa idiin hagaajinaya khayrka aas- aad ku jirtaan maxaa aakhirayn ku nahay markhaati Ah, rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam antum shuhadaa'u ullaahi fi lard idinka muslimiinta ah waxaad tihiin markhaatiga ilaahay ee arladatan ayaad tihiin baa ilaahay rasuulkiisu yidhi sala allahu calayh wasalam markhaati baan isku nahay idinkuna waa nugu tihiin annaguna waan ku nahay walaalayaal maantay marka in ilaahay dacwadiisa aan u istaagno dhammaanteen oo ilaahay kelimadiisa kor u qaadno oo aljihaadu fii sabiili illaahi aan kor u qaadno oo gaalo aan iska celinno inaan iska celinno ku jihaadno taas iyada ah weeye ta aan dhammaanteen aannu wada qabsanayno wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay xadhiggiisa qabsada waa laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah weeye tawxiidka ku wada dhaga oo ha iskhilaafinina marka ilaahay baa odhanaya subxaanahu wa tacaala ilaahay kelimadiisa ayaa maaragtay meeshaan ay kor loo qaaday ilaahayna waxaan ka baryayaa asaga qaadire inuu idinku guulaysiiyo aamin dhaha ilaahay ha idinku guulaysiiyo ilaahay idin waafajiyo aliimaanu walikhlaasu walyaqiinu waltaqwa waltawxiid allah ha idin dhex geliyo allah idin dhex geliyo allah subxaanahu wa tacaala asaga qaadire ha idin waafajiyo taasaan idinkugu ducaynaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo abwaalada islaamiga soomaaliyeed ayaa zuurtaag ku sameeyey isdaarkii dhowaan alkataib ee ka soo saartay dagaalkii taariikhiga ahaa ee degmada aadan yabaal abwaanada kale ah abwaan hilaali iyo abwaan samakaab oo isdaarkaas daawaday ayaa sidan u falanqeeyey haddii aan soo koobo si kooban uga hadlo koley filimka taxliiliyaan baan meeshaa wixii aan ka fahmay iyo filimkii oo run ahaantii filmaantii alkataib ee dee lagu yaqaanay sidii lagu yaqaanay ay markaa u samaysay mucjisada ahayd waxaan xasuustay maamaha tidhaahda waxaa jira nin soo socod libaaxle oo sii socodba kayla yeesha nin marka hore isa soo qaadqaada oo isa soo buunbuuniya oo wax kale iska soo dhiga oo intaan goobaha ragga iyo saaxaa tunisaalka la iskugu iman balaaya balaaya iska soo dhiga oo marka dambe isagoo socodba kayla leh nin soo socod libaaxle oo sii socodba kayla leh baa jira baydhaan soomaalidu filinkani wuxuu si guud soo koobay macaarigta iyo hadalladii waaqicii ma garanaysaa say u soo bilaabmeen iyo stay u dhammaadeen oo aad mooddo uun sidaa markaa mahmaadaas sheegayso iyagoo soo socod libaaxle iyagoo al-shabaab baanu laynaynaa waa fuulay halkan aanu eryanaynaa sanaanu odhanaynaa iyo isagoo bartii ay soo mareen iyagoo orod ku sii marayo oo muqdisho aan ilaa aadan yabaal iyo ilaa muqdisho kun iyo lix boqoloo kilomitir intay kasoo wareegan aan mar quro orodka kala goyn markaa dagaalkii taariikh buu saa ku noqday isagaana gurgur saafkiisa ka sheegay waxa weeyaan mashaakilka ugu weyna haystaa waxa weeyaan qofku markuu rasaasta ka wada dhammaato xabadda u dambaysa iminka macaamiilkii ugu dambeeyeyna way rideen wixii ugu dambeeyey oo ah saraakiishii guud ee ciidanka hogaaminaysa xataa kii maxkamaddee magaranaysaa intii ka dhaqraaqaysayba meesha way keeneen wixii ugu dambeeyey hayeen bay way soo wada dhigeen ciidan janankiisii la eryaday dee nafima laabna marka waxaan ugu baaqayaa guud ahaan dadka meesha lagu lugooyey ee beenta loo sheegay ee heesaha lagu magaranaysaa lagu lugooyey la qalday war iskaga kaalayo diintiina iyo dalkiina annaga jihaad haddaa doonaysa ninkii doonaya inuu ilaahay dartii iyo janno shaqaystiyo dagaalow war waa lagu hayaa kaalayo xabashi la dagaal kaalayo ugandhiis la dagaal kaalayo la dagaalan cadowgeennu waa malaayiinoo fara badan yahay waa keenyaatiiyo waxba daba dhilfa daba taagnaane ilaahay baa adduunyana kaaga filaan jannana waad heliye iskaga soo kaalaya bii waaye meeshaas meel maahe yaan laydinku lugoyn oo idaan ku dhimane ku cibro qaato iskaga toobadkeeno iskaga kaale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن رهانتي ولا فيلم كاس إن لقى سمي تقال كي آدم يبال وان ضوضي لبا قضب horta qodobaxa weeyaan qodobkii jabka ilaahayna marka gaadhsiiyey isee u jabeen waxaad arkaysay oo aniga igu saameyn badnaa askari isagoo ordaya oo ciidankiisii dhex ordaaya ay xabade ku dhacayso kadibna waxaa aad saamayntu kani waxa weyn gacantuu taagaya nimankii ay saaxiibada ahaayeen nimankii ay habeenkii alkaa wada seexan jireen cidlada nimankii ay isku xulufada ahaayeen ayuu gacanta u taagaya agtiisna way yaacayaan laakiin way ka tegayaan waxay ku caddaynaysaa ilahay wuxuu nosha aakhireen gaaladu kala yaacay sooma iyagu ifkii ku kala yaaceen ba intaan aakhireba la gaadhin iyo ifka walaalkoodii dhacay ifka way soo eegi waayeen marka horta niyow ciidanka soomaaliya ee la leeyahay waa ciidanka soomaaliya waa nimanka sidaas u samaysanee ka dhaca ka cararaya ee ka taagan qorey ka boobaya ee mooryaanta ah markaa dadkaan qiyam iyo dadnimo midna lahayn dee ifna wax ka tarmayan akhira wax ka tarmayaan halkaasumay ku wada dhammaanayaan qodobka labaadna waxa weeyaan mid addinka ay kaga dhacday oo isaguna inta addinkii laabtay nafta orday kuga aamintahay isaguna dhex ordaya ciidan kaasina saamayn buu lahaayoo dee wixii markii fulanimadu ka badato qofku muu ogyahay inay moogta waxba ku dhimanaya qofku markuu ogyahay inuu wax ku dhimanayo dee wuu dagaalami karaa wuu dhiiran karaa laakiin qof markuu ogyahay inaan waxba ku dhimanayn oo wixiisu ay if iyo aakhiraba khasaaro tahay dee sida ninkaa lugta go-aan buu cararay isagoo lugtiisa go-aan buu haddana dadka dhex cararaya halkaas waxa weeyaan ciidanku say u jabeen sida ay u jabeen haddaba haddaynu u gallo dowladdu kuwan waa ciidankii fagaaraha joogay goobta joogay iyagu siday macnawi ahaan ugu jabeen ciidan aadan yabaa lagu jabiyey oo qaxay adduunka ilah markii koowaadee ciidan qaxaya oo wadahoodii wata oo qaxaya la arko toddoba boqol kilomitir ay kasoo wareegeen waddadii ay ka soo galeen saddex sano ka hor iyagoo bootaynayana iyagoo liito oo dhulka u foorara oo siiga iyo boodh leh ayay ka galeen taasina waxa weeyaan waa dee tusaale madoono waa wax caddaanahoo ilahayna tuso yadan oo nimco ilahayna sii weeyaan qodobka saddexaad haddii ninkii ugu sarreeyay cararay yaa ishortaagi kara oo ciidankii la hadlaya yaa u sheegay wax yaa odhanay waxba inu weerari karnaa yaa mar dambe soo dagaal gelinaya yaa keenaya fagaarihii ilaa ninkii ugu sarreeyay cararaya maxaa lagu soo dagaal tegaya markaa sidaasi dee waxa la yidhaahdaa taasoo kale waa dhammaad maaha jab maaha wuu dhammaaday maanta ciidan kale oo laga keeno meel kale laga keeno mooye amisom kale oo lasoo raadiye mooyaane ciidan dambo soomaaliya oo nimankii riddada ahaa oo soo hortaagi karaa meel mooraal ahaan bay ayaanay u jirinba marka taasina waa nimco kale heensii dowlad ahaan way u jabaan macnawi ahaan way u jabaan ciidan ahaan way u jabaan dee maxaa u hadhay inay caanunba hadhay de guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisal aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu